beeraleyda gobolka shabeellada dhexe ayaa saameyn kala kulmay isbeddelka cimilada sida abaaraha iyo daadadka kasoo rogmada webiga shabeelle kuwaasoo hoos u dhigay dalagyadii kasoo guyi jiray beeraha beeraleyda ayaa sheegtay in laba arrimood ay isku biirsadeen kuwaas oo kale abaaraha iyo daadadka oo la taga dalagyadii ay beerteen qaar ka mid ah beeraleyda gobolka shabeellada dhexe ayaa ka warramaya hoosu dhaca ku yimid waxsoo saarka beeraha aniga waa magacaygu yuusuf macali cabdulle ku dhashay degmada jowhar xaafadda horseed waxaan ahay nin beeraley ah tacbada dalaggeeda kala duwan sida geleyda sisinta digirta iyo salbukada iyo yaanyada marka sanadkan waxaa dhacday biyobaxo aad iyo aad badan buqo badan ayaa soo baxsaday marka annaga kolleytaba waxaan jirnay dhinacan kale biyobaxada lama soo gaarin laakiin annaga waxaa dhacday bacdamaa saas ay dhacday sabuun inay xerme ay ka dhacday aan matooro aan ku waraabnay dalaga galeydana aan soo goosannay walow dalaga uu maanta aad u isaga liitay roob yaraan aawadeed matoorna aan ku waraabaynin aan ku waraabnay oo dadna ay qarashka ay dadka uu ku yarayo qarash la iska haysanin marka alxamdulilah adeeg galeydii waa uun sanadkan ka saaray xoogaa uun iska keentay alxamdulilah wixii laga helo waa laga helay oo hadda qaarkeed beerey ku warantaho haddaan ka nimid sanadka horaan ceymanay boqolkiiba boqol sanadka horaan ceymanay sanadkan aad iyo aadaan u liidanaa dalaga abuurkaana ma helno
dalaga kala duwan ayaan kala beeranaa mar waxaan beeranaa yaanyada mar waxaan beeranaa kabsarta iyo magaciisii basbaas iyo baradho dhulkaasaan beeranaanay marka dalagaha oon kala beerano waa nugu soo wajahdaan daruufo aawod waa noogu yimaadaan waxaa noogu yimaada sidoo kale bashasha markaa oo tacbatid dalaga la joogo waxaa yimaado tirbis wax layidhaaho oo dhuurta ka gala oo burburiya markaas waxaan u isticmaalnaa daawadan oo la dhahayo ankarnet iyo waxaan u isticmaalnaa daawada la dhahayo daawada oo cagaarinayso cagaarisa aa layidhaha magaceeda taasaan u isticmaalnaa dalagaasaan kala beeranaa waxaa jirto malabiso oo yaanyadu ku degto yaanyadana malabisadaas biyo marka barkeed aan u isticmaalnaa biyo aan u isticmaalnaa aan ku dejinaa aan ku waxelnaa marka cudur oo waxaa jiro oo la yidhaaho kaduudiyo oo yaanyada kaduudinaya jiro wax oo daawo ah meel aan ka helano ma jirto beeraleyda gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe ayaa inta badan saameyn kala kulma daadadka ka soo rogmada webiga shabeelle kuwaasoo waxyeello u geysta dalagyada beeraha